labadan diyaaradoo iyo waxay gurmad u fidinayeen dadka ku dhaqan gobolkani intooda badanna waxay ahaayeen kuwo raashiin ku daabulaya degmooyinka kala duwan ee haatani godoonka ku jiro ee countiga wajeer diyaaradii ugu horreysay waxay kusoo dhacday garoonka diyaaradaha xilli caruur harqaday ama biyaha ay qaadeen laga soo tabiyay deegaanka arbajahan halkaasna ay doonaysay inay kasoo badbaadiso caruurtaasi safartaasina waxaa ku wehelinayay mudanaha degmada arbajahan laga soo doortay mudane cabey jimcaale si gaaban ayuuna laantaafka soomaaliga v o e da wuxuu oga waramaya sida waxu dhaceen waxaan u soconnay ilmo oo arbajahana ka soo lugay ayaa maaragtay biyo ku dhacay biyahaan ka soo baxinaynay ilmo sideed cunug ay biyo qaadeen biyaha markay qaadeen ka bacdi ayaa noola soo sheegay markii noola soo sheegay aan biyihii aan maaragtay diyaaradda exaamkan imaajisahaan u qaadanay ka bacdi markiin duulnay ee boor korkiisa aan ka duulnay hadda diyaaradda meeleer may tegin waan soo dhacday nasiib baa ka dhacay diyaaradda kale ayaa dhankeedu waxay ku dhacday deegaanka buna wasaaradda gaashaandhigga dalkani kenyana waxay xaqiijisay in diyaaradaas oo militariga dalkani kenya ay lahaayeen cunana u daabuleysay deegaanka buna xilliga ay ka kacaysay dugsiga hoose dhexe deegaanka buna halkaasi ay kusoo dhacda sidaasina waxaa shaaciyay afhayeenka militariga dalkani kenya zibroj kiyoki nuraddiin cilmooge madaxa waji idaacadda wajiir f m oo ka mid ahaa wariyaashii ugu horreysay goobtaasi gaaray ayaa wuxuu iga waramaya dhacdooyinkaasi siday u dhaceen maxamed faarax sharow diyaaradda markay dhaciisay waxaan aaminsanahay in ay ku aadaneed tuulada arbajahan arbajahan waa galbeedka magaalada wajeer laba ka mid ah ardayda halkaasi ayaa la soo sheegay in ay daadadka ay qaadeen diyaaraddii ayaa u socotay in ardaydaasi ay daadka biyaha ay qaaday inay halkaasi ka badbaadiso diyaaraddii markii ay kacday garoonka diyaaradaha wajeer ay ka kacday inta aysan hawada gelin ayay tabar dhigtay ama ay xoog waysay sidii la sheegayana waxaa la sheegaya mid ka mid ah injiinada diyaaraddaasi inay fail gareysay ama uu shaqeyn way u istaagay taas awgeedna diyaaraddii halkaasi ay ku soo dhacday garoonka ay ku burburtay labada bailot ee diyaaradda saarnaayeen dhaawacyo aad iyo aad xun halkaasi kasoo gaaray cabey jimcaale dhaawac fudud oo jab ah dhinaca garab ayaa soo gaaray waa tahay nuurudiino waxaad iiga warantaa dhanka kale buna diyaarad ayaa ku soo dhacday raashiin u siday dadka deegaanka waxaana la sheegay in saraakiil ciidamada militariga iyo hay-adda laanqeyrta cas iyo weliba shaqaalaha countiga ay diyaaradaasi sidoo kale saarnaayeen see iyaduna wax u dhaceen diyaaradda waxaa saarnaa ciidamada militariga saraakiil ka socota kenya reer cross hay-adda lanqeyrta case buuna ay raashiinka geeyeen iskuulka buna primary ee diyaaradda ku degtay halkaasi raashiinka ay ku dejiyeen markay raashiinka dejisay diyaaraddii oy soo kaceysay ee sidoo kaleeta inta hawada ay galeen ayay tabar dhigtay ay ku wareegatay halkaasi markaasi ay u noqotay diyaaraddii halkaasi inay ku dhacdo diyaaraddii iyadana halkaas ay ku burburtay laakiin dadka saarnaay ooay ka mid yihiin ilaa iyo shan ruux oo ay ka mid yihiin baylodadii diyaaradda waday iyo shaqaalihii kaleo adeega ee militariga diyaaradda la saarnaa dhaawacyo fufudud ayaa soo gaaray iyo shoog mudane nuurudiin ayaa wuxuu ii sheegay in walaac fara badan dadka geyigaasi ku dhaqan haatan yuusuuf oo saaray godoonka iyo weliba haatan ay ku jireenna ay ahayd in diyaaradahani ay ahaayeen kuwa wax badan ka tarayay dadka deegaankaasi cunooyinka fudfududna halkaasi lagu gaarsiinayay labada diyaaraad ayaa qadka ka baxay labada diyaaradna ahaa diyaarado adeeg aad iyo aad u muhiim ah ka fulinayay gudaha countiga wajeer toddobaadyadii lasoo dhaafay diyaaradani ayaa ahaa kuwa gaafanaha wajeer isbuucii hadda lasoo dhaafay gudaheeda isbuucii nasiishada ahaa uu kusoo maray deegaanada diif dajabula abaqoori sarif sidoo kaleet diyaaraddan waxaa isticmaaleen embiga wajiha south lagu soo doorto mahmacadoowiye kulliya ay isticmaaleen m c s k ayaa isticmaalaya nin walba deegaanadii goobihii laga soo doorto dhibaato jiro raashiin iyo daawo wixii kula ordi kara ku gaarsanayey goobaha sidoo kaleeta dadka dhibaatada laga soo qaylinayo dadka daadadka ay qaadeen biyaha ayaa lagu badbaadinaya wixii laga gaaro laba diyaarad oo hoolal muhiim ah u haysay boqolaalo kun oo dadweyne xoolo dhaqato ah oo countiga wajeer goobo badan ku kala xirnaay ayay u adeegayeen diyaaradahaas waana arrin aad iyo aad nasiib darro ku ah ee soo food saartay dadka degan ee wajeer county dowladda countiga wajeer ciidamada militariga dalkani kenya iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iskaashanaya ayaa indhowaalidba waxay deegaanada kala duwan ee go-doonka ku jiro haatani ay cunooyinka ku gaarsiinaya diyaaradaha qumaatiga u kaco gabanatooraha countigaasi mudane axmed cabdulaahi jir oo socdaalo kala duwan deegaanadaasi ku tegaya waxaa la arkaya cunooyin hawada dadka oga daadinaya inta badan countiga wajeerna waxay ku jirtaa haatani goodoon diyaaradahaasi haatan hakadka geliyey dhaqdhaqaaqii gargaarkuna waxay ahaayeen kuwo kumanaan dad ay ku tiirsanaayeen maxamed faarax shire v o a garisa